بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين حمدا يليق بجلاله وعظمته وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبدين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، walaalayaal waxaan kusoo guda jirnay qisooyinkii ambiyada ama qisas lambiya qisadan aan maanta geli doonana waa qisadii nebi shucayb iyo qoomkiisii reer madiyan reer madiyan waxay ahaayeen carab kasoo jeeda nebi ibraahim naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana isxasuusin mudan ambiyada ama nebiyada carabta kasoo jeeda waa afar waxaana ka mid a nebi huod nebi saalex iyo nebi shucayb iyo nebi maxamed naxariisii nabadgeliyo dhammaantood korkooda ha ahaatee madyan waxaa lagu magacdaray wiil uu dhalay nebi ibraahim oo la odhan jiray madyan ibnu ibraahim alkhaliil reer madyan waxay deganaayeen dhulka shaam gaar ahaan meel aan ka fogeyn qoomkii nebi luud waxaa ilaahay usoo diray nin ayaga ka mid ah waa nebigii ee rasuulkii allah ee shucayb naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nebi shucayb abtirsiintiisa khilaaf baa ka jirta kuwa ay soo arooriyaan ama abtirsinada ay soo arooriyaan waxaa ka mid ah culummadu shucayb inuu ahaa shucayb ibnu nuweyb ibnu cayfa ibnu madyan ibnu khaliil ibnu ibraahim alkhaliil ilaahay baana garanaya ta saxda ah reer madyan waxay ahaayeen qoom gaalo ah oo caabudi jiray geed ilaahay qayrkii geedkaas oo la dhaho ayta reer madyan waxay ahaayeen qoom nimcaysan oo ganacsiga ka shaqeeya laakiinse haddana ah burcad waxaynay jidgooye iyo isbaarow dhigan jireen dadka si ay u boobaan una dhacaan hantida dadka waxaa kaloo ay ku caanbaxeen khiyaano iyo miisaanka oo la dhimo macnaha waxay khiyaameynayaan miisaanka iyo miisida oo waxay khafiifinayaan ama nuqsaaminayaan miisaanka tusaale ahaan haddii qofku uu doonayo inuu gato hal kiilo oo beriisa hal kiilo oo baradha ah ama hal kiilo oo timir ah waxaa laga qaadayaa qiimihii iyo lacagtii halka kiilo beriiska ahayd ama timirta ahayd ama baradhada ahayd waxaana beddelkiis la siinayaa wax ka yar hal kiilo oo beriisa ama hal kiilo oo baradha ah sidoo kale waxaa la mid ah in caanaha lagu barxo ama lagu qaso biyo dabadeedna dadka loo sheego inuu yahay caanahani caano iminka lasoo lisay oo aan biyo lagu soo barxin waxay ka mid tahay khiyaamooyinka iyo qishka lagu sameeyo xoolaha la gaday nebi shucayb waxa uu ugu yeedhay inay ilaahay keligii caabudaan waxaanu ka mamnuucay inay u dhowaadaan khiyaanada ay ku hayaan bulshada iyo boobka qaawan ee aan gabashada lahayn ee lagu hayo dadka masaakiinta nebi shucayb waxa uu xasuusiyey markii ay ahaayeen kuwo aada u tira yar oo daciif ah kadibna eebbaha awoodda lihi uu tiro badiyey oo ka dhigay dad aada u tiro badan waxyaalaha la yaabka leh ee ay ku kici jireen reer madiine waxaa ka mid ahaa inay jidka iyo dariiqyada fadhiistaan oo wixii soo mara jidkaas ama waddadaas ee dad iyo xoolaba leh inay boobaan dhacaan oo xoolahoodana qaataan koox yar oo reer madiine ka mid ah ayaa rumaysay nebi shucayb kuwii kalena sidii caadada ahayd way ka gaaloobeen diinta islaamka iyo rasuulkii weeb uu soo diray ee nebi shucayb nebi shucayb naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu tilmaamay reer madyan inay arsaaqada xalaasha ahi ay ka fiican tahay ka wanaagsan tahay ka khayr badan tahay ta dulmiga iyo boobka iyo xaaraantu ay la socoto baqiyat ullahi khayrun lakum sidaa aawadeed dadka muslimiinta ahna waxaa la amray inay arsaaqada xalaasha ah raadsadaan xoolaha xalaasha ah ay raadsadaan oo ay ka dheeraadaan kana fogaadaan meelaha qishka iyo xaaraanta lagu kala iibsanayo reer madyan waxay ku yidhaahdeen rasuulkii eebe shucayb masalaadahaaga ayaa ku amraysa madiintaada ayaa ku faraysa inaan ka tagno waxay caabudayeen aabbayaashayo iyo inaan u isticmaalno xoolahayaga waxaan rabno waxaan doonayno adigu waxaad tahay dulbadane toosane jees jees iyo iska yeelyeel ayay u leeyihiin dulbadane toosane ah yacni waa qaab diblomaasiyadeed oo loogu jeesjeesayo nebiyadii iyo rusushii uu ka mid yahay nebi shacab calayhi salaam reer madiin waxay xujo ka dhigteen in aabbayaashood ay caabudi jireen geedkan oo ay dhaxal iyo caado u leeyihiin in ay caabudaan geedkan oo ay tahay mid aan muran geli karin ama dood geli karin in laga hadlo caabudidda ama in ilaahay kayrkii lala caabudo geedkaas waa arrinta cid kasta oo lansani ay xujo ka dhigato nebi shucayb waxa uu ku yidhi maydaan arkayn in aan wadacad ku sugannahay wadacad ku taagannahay oo eebbana nagu arsaaqayo xoolo xalaala anigu ma raba inaan idinku khilaafo waxaan idin farayo ee waxaan ku dadaalayaa inaan noqdo ka idinku horeeya ee sameeya wanaagga waxaan wanaag ahayna idinma farayo qoomkaygow hay khilaafina yaanay idin asiibin wixii asiibay qoomkii nebi nuux qoomkii nebi huud iyo qoomkii nebi saalax qoomkii nebi luudna idinkama dheerayn wixii qabsaday ama cadaabkii asiibay qoomkii nebi shucayb waxay ugu jawaabeen shucaybow waxba kama aanan fahmin waxaadna leedahay agtayadana waxaad ka tahay daciif hadduusan qoomkaagu ama qabiilkaagu jiri lahayna waan ku dhagxin lahayn waan ku rajmin lahayn mana tihid agteeda qof ciisi iyo sharaf iyo awood ku leh waxayna culimmadu soo arooriyaan in nebi shucayb uu ahaa indhoole sidoo kalena uu ahaa nin caata ah sida aawadeed bay u isticmaalayaan ereygan waxaa tahay daciif ayagoo jees jees iyo in la caayo nebigaas nebi shucaybna waxaa lagu tiriya inuu ahaa inuu ahaa nin balaaqo dheer oo codkiisa uu yahay cod codkar oo ilaahay ku manaysta sidoo kale waxay ugu hanjabeen inay rajmin doonaan oo inta god lagu rido dabadeedna la dhagxaami la dhagax la dhagxiyo oo lagu shiido halkaas waa wax lala yaabo in ummadii waxa ay kula kacdo dadka rusushii loo soo diray iyo dadka culummada ahi diinta u taagan rasuulkii eebe ee shucayb waxa uu ugu jawaabay ma waxaad igu xushmaynaysaan qabiilkayga oo waxaad ka jeedsanaysaan ilaahay iyo rasuulkiisa markay arrintu adkaatay oo qadhaadhaatay ayuu nebi shucayb ilaahay ka baryay in la kala furto isaga iyo qoomkiisa rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaq wa anta khayru lfaatixiin eebow waad nagu kala xukun annaga iyo qoomkayaga xaq adigu waxaad tahay xaakim khayr badane kuwii iskirinayay ee qoomkiisa ka tirsanaa gaaladii waxay waxay dhaheen ciddii raacdo nebi shucayb waxa u sugnaatay khasaare iyo baadi cad ilaahayna wuxuu ku jawaabay in kuwii ka gaaloobay in ay ku sugnaayeen baadi cad markay arrintuu halkaa maraysa ayaa eebba kusoo rogay cadaabkii iyo cadradii ay ka shaqaysteen nebi shucayb iyo dadkii muuminiinta ahay la socday waxaana lagu cadaabay noocyo badan oo ka mid a cadaabka markii hore ilaahay wuxuu soo diray kulayl iyo hanfi daran oo aan la xamili karayn waxayna ku yaaceen guryahoodii kadib waxay haankari weysay guryihii oo way ka soo baxeen waxaana si fitno ah oo lagu fitnaynayo eebba usoo diray daruur wadata hoos macaan ama hadh wanaagsan kadibna waxay dhammaantood ay ku yaaceen daruurta hoostooda markay daruurtii wada fadhiisteen ee ay ka heleen neecawdii iyo raaxadii ay daruurtaasi lahayd ayaa eedba ku soo rogay cadaab aada u daran waxaana lagu magacaaba maalinta cadaabta cadaabkii hadhka ama hooska cadaab cadaabi yowma burla nebi shucayb iyo intii rumaysana eebba waa ka badbaadiyey cadaabkii waxaana nebi shucayb uu yidhi qoomkaygow waan idin gaadhsiiyey oo idin nasteexeeyey laakiinse maydan aqbalin wax xumaan ah ama baruurdiiq laydin samaynayn ma jirto haddii aada eebad ka gaalowdeen waxaan ilaahay ka baryanaa in aanuna cadaabin oo uu naga kor yeelo cadaabkiisa adduunya iyo cadaabkiisa aakhiraba intaas waxaa ku dhan qisadii nebi shucayb oo aada iyo aada iyo aada u kooban waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu